isbitaalka guud ee deegaanka jilacli oo hoos tago degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa qalab caafimaad la gaarsiiyey qalabkan isbitaalka la gaarsiiyey waxaa bixiyey lacagta lagu iibiyey qurbajoog reer hiiraan iyo dadka deegaankaasi gudoomiyaha deegaanka jilacli cabdi maxamed rooble ayaa ka warbixiyey qalabka lasoo gaarsiiyey isbitaalka hadda waa ujeedaan sida aad ugu jeedaan dadkii maaragtay deegaanka ahaa ayaa dhisay Een, haddana qalabkiisii intii maaragtay qayb ah waa la keenay marka waxaa loo baahan yahay marka in marka isbitaalka hore loo socodsiiyo oo dadkii maaragtay een, ku shuqul leh haddii hay-ad tahay haddii dowlad tahayba oo ku shuqul leh inay isbitaalkan ee bulshada ay wax u qabtaan Een, dowladdu ayadaa dadka mas-uul ah haddii hirshabeelle tahay haddii dowlad federaal tahayba wasaaradaha caafimaadka waxaan ka codsanaynaa in isbitaalkan xaqa uu leeyahay ay mas-uuliyadda ay ku yihiin inay maaragtay bulshada ay u keenaan dadku hadday wax isku ay qabtaan ay maaragtay ay ayagu iskaa wax u shaqaysa hadday wax u qabsadaan waa la kaabaa qaar ka mida bulshada deegaanka jilacli ayaa u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay qalabka lasoo gaarsiiyey isbitaalka qalabkii isbitaalkaa noo yimid ilaahay baa qadare ilaahay inuu noo keeno alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa ku mahadsan mahaddaas ilaahay baa iska leh waxaan u mahad celinaynaa mahadda labaad iska leh dadkii isbitaalkan ku bixiyey juhdiga dhaqaalaha waxaan leynahay waxaan leynahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay khayr ha idin siiyo ilaahay waxaan maanta maalin aan ahayn oo aad maaragtaa aad ka xoog yartihiin ilaahay ajirkeeda ha idin siiyaan leynahay in yani maaragtaa inta yar oo noo dhiman naloo dhammaystiro hadday daawo tahay haddii yani maaragtaa ee, dadkii ka shaqayn lahaa ay tahay wax walba waxaan codsanaynaa in inta dhiman naloo dhammaystiraa ayaan codsanaynaa hay-adaha samafalka iyo dowladda federaalka inta ka dhexayda baan ka codsanaynaa annagoo ah degaanka jiracle oo intaas oo tuulo hoos timaad oon ahayn hal tuulo keligiisa aan ahayn bulsho badanaa ku nool qodobka koowaad isbitaalka waana loo dhisay waxaa noo dhisay dad shiciba oo degaan ka mida oo qurba jooga ayaa noo dhisay oo wixii u dambeeya noo keenay iimaanka islaamka allah ku dilo hijri xasan allah ka siiyo naftaad waalidka allah cafiyo waxay haystaan allah u barakeeyo sariraa iyo jiifka noo keenay ilaahay aan qalo sariirta ugu fiican sariraa janafirdows allah ka seexiyo hijri xasan allah ka siiyo